kulmeen dhinacyadii meesha ku dagaalamay marka qoladii dambe oo marka daba meesha tagto magaalada la wareegtay iyo magaasha kabaxa ma garata anagu ka bixinay inay dheheen oo meeshan anaga iyo anabidi walaad waxa weeye ninka mu'minka waxaa la yidhahdaa laba goorgood lagama qaniino hadda ka hor ayaa saas oo kale ciidamo lakala qaaday kuwa nagiina waa la qaaday xarbisan keena kuwii kalena meeshii dadka hukumaada ayay joogeen dad badanaa leeday naagaa la dilay dad fara badanaa la laayay dadka biyaan dagaalamayna la dilay dhibaataa dhacday markhaatigii ka taha dawladdu dadka soomaaliyadoo meesha deganoo kale oo markhaati ka ah waa loo caali waayey waddadii ago-day dawladdii ku kasabtay lojistikadeeda inay marido awgii wareejiday jidkii ka go-ay jidkiyaa furnay boliiskii meesha ku xirnaayo suwax ma gelaayeen aan ka soo bixin aan dhisaqeeye calanka soomaaliya ka mudnay cidna kuma goowaadeen ganacsiga furtaa la yidhi qayb qabiil cid loo dili maaha la yidhi guri annagiiyaan joognaa mana baxayna hala heshiiyo goosha la filiya dheheen marka waxaa leeyahay wasirka kalsoomin arrintan arrintan waxaa weeye arrinta isla wasaaro wato weeye isagaa ku ceebaysan isagaa mataqaanaa in dawladda inagu dumiyo doonaya waxyaabaha uu ka wado meesha state ba saddex gobol rabaa inuu meesha ka fuliyo run ahaantii marka dan weyn oo kaleeyahay kismaayo isku soo galay gadow isku diray ka aqbali mayno cid aan lagahayno iyo cid aan dilayno cid aan dilina ma jirto dadkaa markhaati ah waxaan leeyahay wasiir arrintaanu midna kalay leedahay waa wax kaloo weyn waxaan leeyahay dadka soomaaliyada meel kawaa degan dawladda madaxa loo firiyo qorigiis asagoo bidixda ku hayso midigta oo kula heshiiyo walaalkiis markii laisma aamini karo dhibaataa dhacday markaatiir ka tihiin